Tababar iyo olole ku saabsan kordhinta iyo kaalinta dumarka ah ee shaqaalaha dowladda ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Ololahan oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Maamulka Galmudug ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi Galmudug. Xildhibaano, haween iyo dhalinyaro ayaa diiradda lagu saaray sidii haweenka loogu dhiirigelin lahaa ka mid noqoshada shaqaalaha dowladda iyo caqabadaha hortaagan. Gudoomiyaha Guddiga Shaqaalaha Rayidka Maamulka Galmudug Aamina Maxamed Faarax ayaa ka warbixisay ujeedka tababarkan.
dhammaan kasoo qaybgalayaasha brogaraamkan waxaan uga mahad celinaynaa waqtigoodii iyo dadaalkoodii ay ku bixiyeen inay kasoo qaybgalaan brogaraamkan qiimaha badnaa ee noo socday maalmaha sidaa ogtihiinba brogaraamka wuxuu daarnaa oo uu ku saabsanaa sare u qaadista doorka gabdhaha ay ku leeyihiin u adeegista bulshada wuxuu daarnaa sidoo kale olole lagu wacyigelinayo bulshadeena si loo helo gabdha heer agaasimayaal guud heer agaasimo waaxeed iyo madax qaybeedyo ah runtii waxaan dadaal badan aan ka samaynay annagoo kaashanayna meelo kala gedisan isugu jira dowladdeena galmudug isugu jira deeqbixiyaasha caalamka iyo mashruucan oo hadda uu naga taageerayo mashruuca saab oo brogaraamkan hadda naga taageeraya in aan meel badan aan diiradda ku saarnay inaan howshaan hore u socoto doorka gabdhahana uu noqdo mid muuqda hadday tahay shaqaalo rayida hadday yihiin shaqaalo kale oo dowladda u shaqeeyo si kala duwan kusoo galay nidaamka dowliga ah iyo haddii ay yihiinba siyaasiyiinba xaqiiqatan waxaa doorka gabdhuhu ma aha mid qarsoon ama mid aan muuqanin ma ahan waa la ogyahay bulsho walba waxaa lafdhabar u ah dumarka bulsho aysan dumar hogaaminin ama aysan wax u qabanina meel weyn ma gaarayso marka sidaas daraaddeed tababarkan wuxuu ku saabsanaa inaan sare u qaadno wacyiga bulshadeena sidoo kale in aan fariimo gaarsiino madaxda dowladda oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha si ay doorkooda u muujiyaan ay ku leeyihiin sare u qaadista doorka gabdhaha dhanka kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanadii kasoo qaybgalay kulanka waxaan codsanaynaa oo codsi ku daraynaa maadaama gabdhuhu ay yihiin lafdhabarta soomaaliya ama lafdhabarta galmudug in ay maxay taabarada usoo badiyaan sida ay micnaha aqoontoda kor loogu qaado sida micnaha ay dowladnimada iyo micnaha hagaaga maxay ula qajaan qaadaan sida ay maxay ay u diyaar garoobaan inay maxay ama madaxweyne ama madax ku-xigeen ama maxay maadaama la kordhinayo gabdhaha aqoontooda inay la jaan qaadaan marka waxaan codsanaynaa gudoomiyaha ka codsanaynaa oo macnaha hay-adaha ka codsanaynaa weliba hay-adda saam aan ka codsanaynaa inay soo celceliso seminaaradan oo kale si ay gabdhuhu aqoontooda iyo macnaha maskaxdooda intooda kor loogu qaado sida ay uga qayb galaan dowladnimada sida ay uga qayb galaan noloshooda u kafaalo qaadaan sida ay uga qayb galaan inay isku filaansho ay gaaraan marka waxaan ka codsanaynaa oo codsi dheerka u sheegaynaa inay noo soo celiyaan taabaradan oo kale waxaan leenahay horey ha loo socdo gabdhaha reer galmudug waa gabdho karti badan oo hadda waxaan leenahay dhowr laba agaasimo waaxeed waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda haddii allaha awoodda lihi idmo inaan ku dadaalna gabdhaheena siyaasadda ku jira maadaama annagu xildhibaananahay inaan hormuud ugu noqono si ay usoo bixi lahaayeen gabdho ka badan inta maanta ah agaasimo waaxeed agaasimo guud inay gaaraan madax qaybeedyo si ay bulshada waxqabadkooda gabdho waxbarata waa bulsho waxbaratay ay hore ugu marto deegaan aan gabdhaheedu madax ahayn oo hogaamiyayaal ahaynna waxba ma noqon karaan shaqooyinka diinta ay noo banaysay oo dhan oo dastuurku noo ogolyahay diinteena islaamka wixii ka hor imaanaya dastuurkeenuna ma ogola sidaa darteed inta hay-adood ay qaban karaan wixii diinta ka reebtay aanan ahaynna waxaan rajaynaynaa inay gabdhaheenna ku soo bixi doonaan waxaan halkaan uga mahad celinayaa wasaaraddeena shaqada iyo arrimaha bulshada iyo guddigeena shaqaalaha rayidka ee aamino hogaaminayso oo brogaraamkaas soo meelmariyey inuu qabsoomana ka soo shaqeeyey